wararka ugu dambeeyey ee soo baxayeen waxay sheegayaan in qaar ka mid ah odayaasha beelaha hawiye ay soo saareen go-aano ku aadan in dowladda federaalka ay ka laabato go-aankii ahaa aqoonsiga maamulka saddexda gobol oo hadallada ka soo baxaya odayaasha beelaha hawiye ee ku aadan maamulka saddexda gobol in ay ka laabtaan aqoonsiga dowladda federaalka sidoo aragtaa bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan u arkaa gobolladu inay xaq leeyihiin inay wixii gobollo israaci kara ama isku dhaqana ama isku degaana inay israacaan haddii dowladdu aqoonsatay saddexdaa gobol waxa weeye dowladdu wax xaqa ayay sheegtay waana sax waayo ba iyo bakoolna markii hore dee isku gobol bay ahaayeen gobolkan shabeellaha hoosena waagi hore banaadir waa ka tirsanaan jiray laakiin intii dambe gobol gaar u ahaa marka haddii dowladdii soomaalida aqoonsatay oo madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo ra-iisul baarlamaankii iyo dowladdii iyo international community anugu ma qabo in beesha la sheegayo hadda xamar oo intaa beesha hawiye laleeyahay oo aad aan uga xumahay runtii in beel dhan oo waxgarada inay axmed diiriye iyo xasan xaad ay horkacaanin odayaal ismagacraabay oo aan meelna rejistaraata ka ahayn oo aan xataa nabadoonna ahayn waxay dowladdu go-aankeedu inuu inuu go-aan adag noqdo oo aan jilicsanayn anigu waxaan qabaa axmed diiriye iyo xasan xaad in la xiro maadaama ay soomaaliya ku celinayaan dagaal sokeeye maadaama ay docfaruur samaynayaan maadaama ay yihiin odayaal rajciyiina oo fashiistiya oo muxuu ahaa muddoba hadalkoodu socday oo dadka kale waxa uu ka xishoonayo oo gobollada kale ama puntland ha noqo ama somaliland ha noqo wax qabiil sheegaya ma arkin labaatankii sano laakiin intaa waxaan maqlayaa beeshaan oo axmed diiriye uu hogaanka u hayo iyo xasan xaad aad bay runtii anigu aan ila fool xun tahay waxaana rajaynayaa dowladdu inay go-aan ka qaadato odayaashaas mana aha qabiil dhan inuu hoos yimaado niman aan isima ahayn niman aan aqoon-yahan ahayn niman ku jiray dagaalkii sokeeye oo dadkii dadka leynayay xamar ahaa oo aan ognahay qaarkood inay dadka guryahoodii haystaaneen oo aan ognahay labadaa oday mid ka mida inuu dilay nin weyn oo muxuu ahaa la oran jiray mxua gaafa oo ka ahaan jiray customiska magaalada magaalada la yidhaahdo muxuu ahaa xadka jabuuti ku taalo zaylac ka ahaan jiray inuu gurigiisi haysto oo meesha ku dilay in dadkaas oo kale ay ummad hormood ku noqdaan wax laga xishoodo wey marka anigu waxaan leeyahay beeshaas ha ka fiirsato waxyaalahaas oo kale dowladduna de waa dowlade dowladdu inay go-aan leedahay waa fiican oo dadka fidmada fidmadda wada oo muxuu ahaa aan ehelka u ahayn oo dembiilayaasha ah inay dowladdu ummadda ka qabato isla markaana dowladda soomaalida waxaa laga sugayaa nimanka jananada sheegtay oo haddeer ku duulaya muxuu ahaa marka oo goobaalay aan naqaan oo waagi horena jubbooyin ku duuli jiray haddii maba ahayn bay nimanka ciidan laga dhigo wixii ciidanka ka dhigay ayaa qalad lahaa waa niman beel ka tirsan waa niman ummadda beeliliqaystay waa nimankii dadka ku leynayay muxuua jubbooyinka iyo shabeellayaasha ummadda maaragtay baabi'iyey waa dad u baahan in broceso maxkamad la saaro oo dembiilayaalah marka annagu arrintan waxaan leenahay waa arrin laga xishoodo beesha hadda ku dacwoonaysa oo dowladdu waa qaldan tahay dowladdu dowladdu ma qaldana waayo dowladdu dastuurka wuxuu dhigayaa laba gobol ilaa saddex gobol baa israaci